halkan hadda aan ka hadlayo taariikhdiisa waxaan doonayaa inaan si gaaban intaan u sheego aan uga gudbo ujeeddada iyo maqsuudka aan leehay maqsuudkan kelimada ka leeyahay waxa weeye inaan xoogga saaro asbaabtii keentay muslimiintii ku noolaa andalus ama andalus wixii ay ku dambeeyeen maxaa keenay inay ku dambeeyaan asbaabtaas keentay meeshay ka ilduufeen khaladka meeshay ka galeen arrintaasaan rabaa wax yar aqsuudkayga muhimkaa taa iyadaa leanna asbaabtii lafteedii ama tu u eg baa ina haysata meesha aan doonayo inaad darsiga iskala doonotaanna waa halkaa laakiin inta ka horraysa aan wax yar sawiro bal andalus taariikhdeedii oo gaaban maxay ahayd andalus dhulka la yidhaahdo ee waxaa muslimiintu ay furteen oo gacanta muslimiinta ay soo gashay ka horse waxaa ka horreeyey intayna gacanta soo